ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo kuwa al-shabaab ayaa xalay ku dagaalamay duleedka degmada bardaal ee gobolka baay wararka aynu ka helayno gobolka baay ayaa ku waramayay in xalay saqdi dhexe dagaal xoogan duleedka degmadaas uu ku dhex maray ciidamo shabaab taabacsan iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo ay wehelinayaan ciidamada etoobiya dagaalka waxa uu bilowday kadib dagaalyahaano shabaab taabacsan markii weerar ay ku soo qaadeen fariisin ciidamadu ay ku leeyihiin degmada bardaala duleedkeeda iyadoona dagaalku uu socday muddo la sheegay laba saacadood inuu ku dhowaa inkastoo maamulkii saraakiisha ciidamada maamulka koonfur galbeed oo saakay xiriiro kala duwan aynu la sameynay ay ka gaabsadeen in faahfaahinno dheeraad ay ka bixiyaan dagaalka xalay ka dhaca duleedka degmadaasi shabaabna dhankooda ma aysan ka hadlin khasaaraha ka soo gaara dagaalkaasi sidoo kale dagaalkii ka dhacay degmada bardaala duleedkeeda intaba